alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu عalى man laa nabiya bacdah wأrsila bاlhuda wadiin اlxaqi liyظhirahu عalى اdiini kulih wkafaa biاllahi shahiida allahuma اnfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi calaa kulli xaal kitaabu nikaax baynu ka warramaynay baabkii ka warramayay guurka baabka caawa waxa weeye baabu rajca bifatxi raa'i wa kasriha waalfatxu afsaxu masaru rajaca alrajca warijca in alrajca la idhaahdo ayaa wanaagsan almaratu min alrujuuc macnaheedu waxa weeye ninkii oo xaaskii soo ceshaday intii uu furay kadib gabadha la soo ceshan karaana waa si aan dalqadaha loo dhammaynin ama aan laga iibsan qur-aankii iyo sunnadii iyo ijmaacaba waxa ku sugan ruux la furay in la soo ceshan karo markay mashruucto ilaahay baa wuxu uhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik bucuula waa raggii ninkii furay baa ku ayaa ku xaq looho ku habboon gabadhan inuu soo ceshado muddada ay ciddada ku jirto fii dalik ay maadaam hiya fi lcidda inta ay ciddada ku jirto inay wali cadadbixin cumar ibn khaaab ayuu nabigu la hadlay calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku uhi nurhu falyuraajichaa waynu soo marnay taana inankaaga cabdillaahi ibni cumar u sheeg soo ceshada xaaska ibnu lmundir oo in badan ijmaaca soo naqila waxa uu leeyahay ahlulcilmigu waxay isla waafaqeen ninka xortahay hadduu xaaskiisa furo tiro ka yar saddex dalqadood waa mid ama laba eh inuu soo ceshan karo rajciyadu wuxuuna geli kartaa dalaaqa aan baa-inka ahayn waa dalaaqu rajci wa dalaaqun baa-in furiin aan soo ceshi lahayn iyo furiin soo ceshi leh laba jeer baan soo ceshi jirin ama aan idhaahnee saddex jeer mar waxa weeyaan marka uu dalqadaha u dhameeyo fain طallaqahaa falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawja hayra xalaal maaha ilaa nin dambe gursato kol hadduu dalqadaha udhameeyo midda labaadna waxa weeye kolka ay ka iibsato ninkii furiinka khuluca baab lkhulci wey waynu soo marnaan filaya khulucana waaya ama waa dambeeya labadaa midkood wey ya khulucaad gabadha ay ka iibsanayso ninka furiinka dee kol haddii ay ka iibsatay hadduu soo ceshan karaya maxaa kaka faa'iide ah lidaalik meher cusub mooyaane mar haddii ay ka iibsato dalqada ma soo ceshan karo masalada saddexaad aan u soo ceshan karaynin waxa weeye tan iminka soo socoto baabu licaan kor haddii nacdale ay dhex marto oo nacdo la isku tuurtuuro baabkaa waynu arki doonaaye isaga waa furqa mu'abada soo ceshi ma jiro marka waa in la fahmaa welibana baynuuna suqra iyo baynuuna kubra baa la ydhaha baynuuna suqra waa ka fogaansho ay ka baayintay gabadhi laakiin kooban waa marka ka iibsato oo iyada xalaalo way utay ee waanu soo ceshan karayn ee meher cusub un bay u baahantay geed fadhiisi cusub laakiin tan ama licaanku dhex maray ama dalqadii u dhameeye waa baynuuna kubra fogaansho fog bay fogaatay oo xalaal umaaha waxa weeyaan waa fursad ilaahay uu siiyey addoommaha rajciyadani waxay ilaahay uu yaqaanaa addoonka rag iyo dumarba qofka addoonka ah iyo sida uu fikiro iyo caqligiisa iyo caatifadiisa iyo canadiisa iyo isrogrogiisa waxo dhan ba ilahay isagaa yaqaana markaasi uu dejiyey sharci ku munaasib ah markuu ilaahay ka warramay fii awali suurati dalaaq furiinka iyo soo ceshiga ayaa wuxuu yihi laa tadri lacalla allaha yuxditu bacda dalika amraa qof yahow ma ogide waxa iska suuragala labadan qof intii ay isfureen kadib in arrin soo cusboonaado in wax soo cusboonaadaan oo midibaka kale uu dib u jeclaado midibo ka kale uu u murugoodo midibo ka kale uu usoo xoqdo oo dabeedna la arkay ninkii oo madax xoqanayo le islaantii baan soo celinaya haatan waan iska heshiinayoo markaa sheekho bal in qiiliya wax loo haya halkaa noo yaro baadhbaa iyadiina ay leedahayba mararka qaarkood dumarku say u kala geesisan yihiin ay leedahay wuuba cadhaysnaaba ama anaaba ku qasbaybaabay odhanaysaaba qiilku si u salaxmo marka waxaa macruufa qofkan nicmada ma dareemayo lamaanihiisa reerkii oo wada jira caruurtoodii iyo gurigoodii ay wada joogaan mid waliba dhankiisa uu ka dadaalayo marka taa la isla waayo ay arkaan rafaadka caruurtii ku dhacay oo mid waliba reer dulsaar uu ku noqdo ama albeerka uu gala ama saas oo kale ayuu dabeetana dareemaya mushkiladda furiinku ay leedahay kaasoo dhan wallaahi xalku waxa wey isku noqon marka sidaas darteed ayay habboon tahay dadka had iyo jeer marka ay kala tegayaan in arrinkooda uu noqdo lafaha gur oo xaragada ha ka tegi oo ninkaa maad maqal yidhi lafaha gur laakiin xaragada ha ka tegi meesha afwal xumayni marka furina yimaado gobonnimada iyo xaragadana ayaan laga tegin laa tadri lacala allaha yuxditu bacda dalika amra ila in laysu soo xisadaa suuragaloo laysku soo noqdee hadduu seedig iyo hadduu sadooda iyo hadduu sadoga yahayba ha laga fiirsado oo yaan lagu dhiiranin labada qof in aada loo kala ilaaliyo oo ma waa intaasi waa muqadamadii baabka xikmadiisana waynu sheegnay xukunkiisuna waa inuu xalaal yahoo lasii mufaaraqaadka uu leeyahay ee uu kaga duwan yahay labada qofe isqabana dabcan isu xalaal baanay ahayn laakiin gabadhan la furay axkaam badanay kala mid tahay tallaqabaa jira masruufkii bay leedahay gurigiina way leedahay intaanay cadad bixin ee lasoo ceshan karayo hadduu dhintana dhaxarkii bay leedahay ise wuu dhexlayaa iyana way dhexlaysa fii kaiiri min amasaa'il hiya tushbihu zawja xaaskii bay la mid tahay meelo badanoo masaa'ilka ka mid a gabadhan ciddatu rajciya ku jirtaa can cimraan ibni xusayni radia allahu canhu annahu su'ila can irajul nin baa la weydiiyey cimraan yudalliqu xaaskiisa furaya uma yuraajic soona ceshanaya walaa yushhidu markhaatina aanu samaynayn faqaala wuxuu cimraan yidhi ashhid markhaati u samee ninyow calaa talaaqiha gabadha markaad furayso wa calaa rajcatiha iyo markaad soo ceshanaysada rawaahu abu daawuud haakada mawquufan abu daawuud sidaasuu ku wariyey isagoo xadiidku mawquuf calaa cimraan ibni xuseyn ku joogoo nabiga gaadsiisayn wa sanaduhu صaxiix waa mawquufun bisanadin صaxiix oo in asxaabigaa laga wariyey buu sidaasuu sax ku yahay sanadku inta kasug ka sokaysana waa sugaya waa qowlu saxaabi hadal asxaabi weeye wuxuu ka warramayaa masaa'ilkii baabkani uu lahaa mid ka mid a baabkani tacriif buu leeyahy xukun buu leeyahy xikmad buu leeyahy shuruuduu leeyahy hab loo soo ceshado ayuu leeyahay mufaaraqaad iyo muwaafaqaad isaga maaragtay gabadh la soo ceshanaya talaqaba ay leeyihin ilaa adugu tobaneeyo baxsi baa uu yeelan karaa qaarkood waynu soo xusnay muqadamada halkan waxa uu ku sheegayaa marka ninkii uu doonayo inuu gabadhii soo ceshado in loo samaynayo markhaati salaaqii baa ilahay uu sheego waxau uhi waashhiduu daway cadlin minkum laba markhaati u sameeya dalaaqa furiinka soo ceshigiina waa la mid guurkiina waa la mid waaya cimraan ibnu xusein markii la weydiiyey wuxuu ku yidhi waar waxaad samaysaa markhaati u samee soo ceshiga furiinkana soo ceshi usame markhaati u samee labadaba waa u baahanya markhaati waa masaa'il xasaasiyo dee muran baa ka iman karaa wacan ibni cumara radia allahu canhuma anahu cabdillaahi bni cumar dallaqa wuxuu furay imra'atahu xaaskiisii ayuu furay waa kii ku furay iyadoo maxay ku sugan saynu kusoo arkaynay fi lxayd qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam licumara nebigu cumar wuxuu ku yihi murhu falyuraajichaa amar ha soo ceshaday muttafaqun calayh muxuu yahay kama hayaanuba xagga dambe ku yiman baa laga yaaba waa dariiqo kaloo kaa cismaan uu leeyahay un cibraan uu leeyahay waa adiga arkaya oo dee sheekhu muxadisna waaye faqiihna wuu yahay hadduu xadiidka afarkaa mawquufka ahi sheegay in markhaati loo baahan yahay gabadha marka lasoo ceshanayo xadiidkan saxiixeynka ku suganina muxuu tilmaamay oo uu ihi soo cesho laakiin shardi ugamuu dhigin markhaati ya kani wax markhaatiya muu sheegin xadiidka saxiixaah hadduu xadiid kaa hore sheegay afarkaas marka markhaatigu ma shardi baa mise ma aha xadiidkan iyo qowlkan saxaabiga labada midna waxaad ka arkaysaa inuu shardiya midna inaanu shardi ahayn ba sharaxa eeg waxa halkaa ka muuqanaya in arajcatu laabudda an takuna fi alaaqi rajciin alaaq lasoo ceshan kala waa inay waxaynu ka arkaynaa oo kale gabadha raali noqoshaheeda waxba shardi ma aha marka gabadha lasoo ceshanayo in iyada la ogeysiiyo agteeda la isla taago waxba shardi maaha wuuna iska wanaagsanta way he iska fiican sababtuna waxa wey dee qofkani waa qofkii nolosha kula wadaagaye si ay qaanacaad ugu noqoto inaad iyada u yeedhaan laba markhaati u yeedhaad tidhaahda eblaayo waan ku soo ceshaday guurkaygii horaan kusoo ceshadee la soco imikaba ha ku qanacdo haddii kale waxay isodhanaysaa malaha wuu ku madowsanayaa une iyadoo aada cadadbaxday unbuu iska sheeg sheegayaa soo ceshi oo way shakiyaysa marka shardi maaha laakiin ogeysiin sida axaadiidtan aynu ka arkayno waa xaq ninka uu leeyahay isagun bay tahay inuu sugo soo ceshigaasi haddii sidaa u dhacana wuu hirgelaya oo waa xaaskiisa culimadu waa isku khilaafeen ma shardiba in loo sameeyo soo ceshiga markhaati fadahab alamatu alaaa ila istixbaabiha wa cadami ishtiraaiha wadahab alimaamu shaaficiyu ila ishtiraaiha almuhim imaamu shaafici laftiisa waa isagunbu mala gaaruhom sheeg lakin madhabta shaaficiga waxay macruuf ku tahay inay sunad un tahay oo aanay waajib ahayn jumhuur fuqahaa waxay u badan yihin oo la odhan kara afartooduba marka madhab ahaan loo eego shaaficiyada inay suno tahay unbay qabaan soo ceshigaasi soo ceshigaasi inuu suno yahay waayo mar walba waktigii salafka gabadhuu soo ceshanaya ninku markhaati inuu usamayn jiray lama sheegi jirin cumar laftiisa nebigu mu odhanin markhaati usameynankaagu markuu gabadha soo ceshanaya saa daraaddeed waa iska sunna wa bucuulatuhuna axaqu birabbihina fii dalika in araaduu islaaxan aayaddaana ilaahay wuxuu ihi raggu iyagaa ku xaqla ninkii gabadha furay inuu soo ceshado hadday wanaag u jeedaan markhaati ha geliyeen mu odhan adigu daliil ku adag oo ku cadi ma jiro aayaddaasi waxay shardi ka dhigtay ninku gabadha markuu soo ceshanayo haddii uu wanaag u jeedo weeye diin iyo qoysnimo iyo dadnimada inuu ku wanaajiyo hadduu doonayo inuu ka reeyo laakiin haddii ay tahay inuu ku fasahaadiyo oo iyadana uu kaga aarsado ummadda xigtadeeda iyo iyadana uu ku dhibo maya soo ceshigaasi ma ansaxayo sidaasi baa maaragtay aayadda laga fahmaya soo ceshigu muxuu noqon karaa marka nusuustan badankeeda laego wuxuu noqonayaa qowl in qowlkii la isticmaalo a'imo fara badani waxay ku tegayaan ninku gabadha hadduu u galmoodo iyagoo guri ku wada jiro ay ku ciddo tirsanayaan in ficilkaa laftiisa soo ceshi uu noqonayo laftigeeda waa ku xisaabta waa maaragtay a'imo badan baa qabaa oo soo ceshigu qowlna wuu noqdaa ficilna wuu noqdaa soo ceshigu kayfiyadiisu waa inay kayfiye mashruuco wanaagsan oo bilaa shakiya u dhacdaa oo labadaa markhaatina u sameeya iyadiiyo ehelkeedana u ogeysiiya si ofishal ahoo la ogyahay waanu idhahdaa xaaskaygii heblaayeen furay waan soo ceshaday rajactun bay dadku iska yidhahdaan rajactu waa noqday wey dee isagay taasi u gaar tahay laakiin waa inuu mufaacalo isticmaalo hadduu de af carabi ku hadlayo hadduu af carabi ku hadlayo de waa inuu naxweeya ila isaga af carabiga doonte waa inuu raajactu idhahdaa ila baab lmuraajaca falyuraajichu ayay sheegaysaa raajaca yuraajicu raajichu markaas xadiidkuwa suu sheegayo haddii kalena de af soomaaligiisa iskaga hadloo ha yidhaahdo xaaskaygii heblaayo guurkaygii horaan kusoo ceshaday intaasaa ku filanay ama markhaatina ha u sameeyo waxba weliya wadaatoona taasi uma baahna laakiin si sugan waa inay u dhacdo usluubkeedu waa kaa weeye rajciyadu waktigeeduna waa intaanay gabadho cadad bixin maxaa lagu cadadbaxa goormay cadadbax geli kartaa goormaanay si ahayna waa axkaam u baahan baabka ciddada inaynu gaadhno saddexdii jeer waa inaanay daahir noqonin ama saddexdii bilood dhammaanin ama hadday uur lahayd aanay umulin baabka ciddada waynu gaari baabkii rajciyadu waa kaa qofku haddii jaaniskan ilaahay uu siiye waa inuu ka faa'idaystaa intaanu ka dhammaanin intaanu ka dhammaanin in uu ka faa'idaysto ayaa habboon usluubkaa wanaagsan ee bilaa shakiga inaynu kaga faaidaysto haddii ay isku khilaafaan oo isagu idhaahdo waan ku soo ceshaday iyaduna ay tidhaahdo imaad soo ceshanin sudiqa biyamiini isagaa walihiisa loogu rumaynaya leannahu isagaa ayuu sharcigu saaray sidaasay ugu noqonaysa baabulilaa baabkii dhaarta weyi ilaaha macnihiisu waxa wey ninkoo xaaskiisa ka dhaarta muddo afar bilooda inaan u galmoonayn intaasaa jimacaagu uga yahay bu walihiibuu ku xagsiyey lix bilood shan bilood afar bilood wixii ka sarreeya haddii arintaasi ay dhacdo fa huwa muuli isaga magaciisa muuli baa la ydhaahdaa gabadhiina waa tii uu ka dhaartay baabkan baa imanaya markaa haddii aynu axkaamtiisa sii qadinno waxa weeyaan muddadaa uu ka dhaartay ee afarta bilood iyo wixii kasii badana haddii afar bilood ay ka yar tahay iyadu hadal ma leh ma ma caban karto ma ashkatoon karayso laakiin afar bilood iyo wixii ka badan haddii ay tahay ama afar bilood wixii ka sarreeya inay iska sabirtana xaq bay u leedahay inta muddadaasi dhammaanayso inay ashkatoodana xaq bay u leedahay inay ashkatooto oo qaadiga ay u ashkatooto waxay ku ashkatoonaysaa dee ninkani xaqii aan ku lahaa ha ii fuliyo ee labada qof dhex mari jire mucaamaladii jinsiga ahayd uu ka dhaarto dhaartiisana isagaa isu qabee dee kasaare gud ha ka bixiyo waa qodob hadduu taa diida dee ha ifuro labadaa marka ay soo bandhigto qaadiguna labadaas uu qadimayaa ninka ila isagaa udhaxeeyo jeerkii wuxuu leeya waryaa labadaa mid waya haddii uu markaa furo warkuba u dhammaaday hadduu iyadii u noqdo arrinkeediio gurigiisii u hoydana wuu ka fallaagooday kolkii hore markaana dee isagaa kafaara gudkii uu ku waajibaya hadduu labadaa diidu idhaahdo furina maayo hoyana maayo qaadigaa dalqad ka furaya oo saddexdaa khiyaar baa yaalla labu kari karaa midna ma kari karo de hadduu diido wey qasab baa laga furaya baabka waa intaa xukun tilmaantiisu waa taa weeye inuu qofku ficilka noocana sameeyaana waa xaaraan ficilka noocana inuu sameeyo qofku oo uu dhaarto iyaduna wax aan xalaal ahayn weeye oo aan adigu shay aan hagaagsanayn wey ficilka noocaas muddada intaa leeg inuu ka dhaarto xikmadda arintan loo yeelay ee baabkan loo qoray aayadda ugu soo degtay suuratulbaqara ku suganaynu akrii doono laba boqol iyo lix iyo labaatan waxa weeyaan ruuxii dumarka ahayd oo loo diidayo dhibaatada rag iyo dumarba in la dhibo lama ogola nebigu wuxu uhi laa darara walaa diraara qofku yuu dhibin dadka isagana yaan la dhibin isaguna yuu isdhibin ina adarara yuzaal qawaacidda shareecadeennay ka mid tahay wixii dhiba inaan la ogolayn diintu waa dayn dabacsanoo dadka u nafisinayse in la isku waxyeelaya lama ogola marka ruuxan dumarkaa qori ma aha xajar ma aha halkan u yururi mayse oo raashinuuna keli mayse xaqeeda waa inuu siiya jinsiga ah iyo dhamaanuhu wixii ay isku qabeen sanihiisu u dhaardhaaranaya meelahaasu warwareegaya afka utaagaya haddii uu markaa xaqeedii fulin waana sharciga uga qaadaya warku saasu ku cadya xikmadda ku jirtaana waa taa wey daliilka qur-aanka ilaahay baa wuxu uhi liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faauu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu alaaqa faina allaha samiicun caliim kuwa dumarkooda ka dhaarta afar bilood ha la sugo markii la sugay hadduu soo noqdo oo iyadii uu gurigeedii ugu noqdo ilaahay dembigaa waa ka dhaafay kafaara gudana iska bixiyo wain cazamuu alaaq hadduu furitaan go-aansaduu furana dee ilaahay wuu maqlayaa ayuu hadhow ka noqoni oo mura keeni mu odhanin maan furin yuu odhani aayaddaasaa daliilu ah nabiga calayhi salaatu wasalaam way ka dhacday inkastoona afar bilood gaadhsiinoo muddo yaro kooban isaga ay ahayd way ka dhacday tan laftiisu inuu dumarkiisa ka dhaaftay saynu xadiidka ku arki doono laakiin kaa xaaraanti kaa muddada dheer weeye isaga laftiisa waa lagu qabsaday ka dhaarashadaa uu sameeyey markaynu soo ururino baabkaasi waa kaa weeye marka cidda ficilkaas oo kale samaysa ee muddadaa dheer ruuxii dumarka ka dhaarata ee ninkeeda aanay ka safri karin sharcigu sidaasuu u xakamaynaya haddii ay iska dulqaadatana dhib ma jiro oo ashkatood lama odhanayo kolda iska sabrayso can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi aanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ka dhaartay min nisaa'ihi dumarkiisa waxarama wuu iska xaraam yeelay fajacala alxalaala xaraaman shaygii xaraamta ahaabuu xalaal ka dhigay wajacala lilyamiini kasaarata wajacala lilyamiin aartii uu marayna wuxuu u yeelay kafaaratan kafaara gud ayuu sameeyey rawaahu tirmidi warawaatuhu iqaatu wasawaabu fiihi anahu mursal can shacbi can nabiy waa xadiid mursal ah qaydaha mursalkuna dee aan adkayn buu ku jiray inuu dumarkiisa ka dhaartay ayaa uu sheegay asalkani ama xadiidka mursalka ahi sidaasuu sheegay aala aala rasuulu llaahi wuxuu ka dhaartay min nisaa'ihi waxarama xaaraan baa iga tin buui fajacala alxalaala xaraaman dee dumarkii oo xalaalu ahaa buuhi xaaraan baa iga tin markii lagu qabsadayna wajacala lilyamiini kafaara dhaartiisii wuu ka kafaara gutoo dumarkiisii xalaasha u ahaabuu la xidhiidhay xadiidka ku xigaa la macnaa wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yihi ibnu cumar idaa madat arbacatu ashhur afar bilood kolka ay tagaan markii uu dhaartay laga soo bilaabo wuqifa almuuni ninkii dhaartay waa la joojin maxkamaddaa la soo taagi ama arrinkiisaa la xakamaynayaa inuu sii wada la ogolaan maayo xataa yualliqa jeeruu gabadha furo halkan isi soo taag baa laodhan iyadii ku noqo wuu diiday waa la hor joogsanaya ilaa uu furayo walaa yaqacu alaaq dalaaqu iskama dhacayo xataa yualliqa jeeruu isagu furo dalaaq dhici maayo dee isaga horta loo bandhigayaa laleeyahy fur hadduu diido dambe waa looga furi xadiidkaa hore wuxuu tilmaamayaa min xadiidi caaisha nebigu inuu bil ka dhaartay marka dee baabkii ilaha dhaarasho weytay laakiin ma soo gelaya axkaamtii ilaha waa mudayan markii sagaal iyo labaatan habeen meeshii uu hoyanaya gaarka hayduu joogayna uu iska soo daadegay dumarkii baa doona inay saxaano waxay idhaahdeen oo sawaadigii dhaartay bisha dee bisha sagaal iyo labaatanna way noqotaa soddonna way noqotaa sagaal iyo labaatankii baanu qaadanay bu sababta uuga dhaartayna waxay ahayd markii ay ku buuqeen salad bay daba qaateenoo waxay idhahdeen masaariiftii keen dee ile dumar baanu hayne saladaasi meella ku harig mayse kow xaq bana iyaguna dee xaq bay ulahaayeen inay saygooda masruufkii weydiistaan xaq bay ulahaayeen nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonayey laydhka uu shiday inay la qabsadaanoo siduu adduunyada isaga nacay iyaguna ay u nacaan kol haddii dumarka ilaahay uu abuuro o dhan iyagu ugu fadli bateen aswaajuhu daahiraat min ummahaati almu'miniin macnaha dee dumarkii fadliga badnaa oo hooyooyinkii muminaadka mu'miniinta o dhan kol hadday noqdeen ilaahayna wuli lasuna ka axadin min annisaa dumarka kale lama mid hidin dee inay dheeraadkaa waxay ku helaan la qabsadaan oo wuxuu doortay ay doortaan tanaa weydiiso tan kalea weydiiso dhowr baa soo shirayoo way issoo tubeenoo wixii bay ku akriyeen kolkaasuu uli raalli ahaaba waaba kaa hadalkaa ka soo booday ba nebi intaa inaanan idiin iman waaya waxaa halkaa laga arkayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrintan wuxuu u sameeyey edbin bay ka ahayd edbin iyo isagoo u muujinaya inuu xanaaq meesha adduunyaday ku dirqiyayaan inuu ka xanaaqsan yahay taasuu ku edbinayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii dambena arrintii ilaahay baa soo galayoo suuratu laxzaab akhirkeedaad ka akriyi karaysaa dee waa tii la yidhi ama adduunyada doorta ama ilaahay iyo rasuulka iyo jannada ilaahay iyo rasuulka iyo jannada doorta dumarow ama adduunyada doorta oo sida dumarada kale wax loo siiyo dee xaqiinii hala idin siiyo fatacaalayna umatkickunna wausarixkunna saraaxan jaliila aan adduun idin siiyaan idin fura ku dheh haddaa adduunya doonaysaan haddii kalena la qabsadoo nebi maxamed la jaan qaado dee adduunyada iska naco ilaahay iyo rasuulkii aakhira goor rasuulku wuu iska daayay baashe iyadoo dahaboo buurbuuran oo doox rogmanaysa ma ad qaadan baa layihi maya iga daaya buui ajuucu yawman wa ashbacu yawman maalinna waan dhargi maalinna waan gaajoonay iska daaya bui qaadaama dhargahaasaan iska ahaanay iga daa sidiisaa la qabsada baa layi markaasay dumarki yidhahdeen me sidaasaanu raalli ku noqona sidiisaasumaanu mar qaadaama dhargaha ula haanayna haddaba baashaa meel iska dhignay kolkaasay dabeetana la yidhi dumarka kale waa ka sareysa sidaas siba markaa qisadu ay ahayd marka ilaha nebigu waa mid mubaaxa buu ahaa liannahu axkaamtii iluuba ma soo gelayso intee dhaarig ninka ay ka dhici kartuunbu usoo qaatay halkan mooyaane mar haddaanay afar biloodba gaadhaynin waktiga axkaamtan imanaysayba maaha ama gabadhe ay ka ashkatoonaysa ama maxkamad la geynaya xikmadda muddadan loogu qiyaasay ama loogu jaangooyey dee sharcigu waa xakiima ilaahay baa yaqaano addoomaha abuuray raggooda iyo dumarkoodaba waa muddada gabadhu ay ninkeeda ka samri karto muddada ay ninkeeda waa thulusu sana sanadkii saddex meeloodoo meel weeye marka hadduu maqan yahi waynu soo fasax qaataa thulusu sana iyo rubcu sana iyo inanu ka badin waa kii cumar ibnu khadaab arrintaa dee weydiinaya inantiisii xabse ay afka qabsatay lahayd aabbo adigoo kale anigoo kale ma weydiiyo aa masale sharciay noqoto sharci baa inaga galaya bal wax ka bidhaamay bule wax ka sheeg dee afar bilood iyo meelahaasaan odhan lahaabay sidii buu markaa ciidamada ugu sarjaray in fasaxa lagu soo bixiyo afar sano afar bilood xikmadduna waa taa weeye laakiin haddii aan waa si guud weeye si guud xukunka caamkaa weeye dadka waa laga yaabaa qaar inay kaga dheeraan karto qaar ka yaabaan karto laakiin waktiga dhexa un baa la qaadanaya hadduu qofkii haddaba xaaskiisii u galmoodo oo markii la xukumay uu soo laabto dee kafaaradii baa lagu leeyahy waa inuu la yimaadaa kafaara gudkii kafaaradii waa in la yimaadaa kafaaradaasina dabcan wuxunay noqonaysaa kafaarada laba qaybooda kafaaro yar iyo kafaaro weyn kafaarada weyni waa ta qofku marka uu wax dilo lagu yeesho ama xukunka di arrinka dihaarka la yidhaahda marka uu ka dhaco addihaar lagu leeyahay laakiin kafaaradan waa tii yaraydoo waa kafaaratu lyamiin suurat lmaa-ida ilaahay uu ku tilmaamay kuxus aayadda sideed iyo sagaal iyo sideed walaakin yuaakhidukum bima caqadtum ulaymaana fakafaaratu idcaamu casharati masaakiina min awsati ma tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaam dalika kafaaratu aymaanikum idaa xalaftum waxaa usoo horeynaya toban miskiin inuu dhergiyo ama dhar u geliyo ama addoon xoreeyo saddexdaa cuncunka ah ee waxbixintaa hadduu waayo saddex cishoha soomo masle markaa waa mukhayara ama culimada qaarkoodna murataba bay ku sheegeen macnaheedu waxa weeye markuu cunadaa uu siinayo waayo dharkii uu siin lahaa uu waayo addoonku xoreyn lahaa uu waayo kadib buu soomka usoo gudbayaa qofku waa inuu laakiin intaa waayo sa aayaddu sheegayso وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال أdركت waxaan soo gaaray buuri بضعة عaشhaرa رaجuلا dhowr iyo toban erayga بضcة af soomaaligeena dhowr buu noqon waa tiro saddex ka bilaabanta sagaalna ka hooseysa saddex ilaa sagaal بضcaةa عaشhaرa رaجuلا dhowr iyo toban nin oo min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigay dhammaantood wada ahaayeen kulluhum dhammaantood yaqifuuna almuuli qofkan dhaartay way way soo joojinayeen macnaa yuxadiduuna lahu muddat aliilaa almubaaxa arbacata ashhur a afar bilood bay ku xakamaynayeen inaanu dhaartiisa sii wadan karin afar bilood kol haddii la gaadho inaan laga aqbalaynin inuu sii wato xaaskiisoo ka aqbasho mooyaane hadday iyadu ka aqbasho iyadaa khiyaar leh laakiin hadday diido inaan loo ogolaana inuu dhaartii kusii madaxadaygu sii wado aahaartiibaa isxoojinaysa intaa aayaddu ay sheegtay saasay asxaabtu ugu camal falayeen wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaana ilaau ljaahiliya berigaa hore iilihii jaahiliyadu dhaartay jaahiliyadu dumarka ka dhaarin jireen waxay ahayd asanata wasanatayn sanad iyo laba sanad laba oo la sugayay uun dhankuu doonaha u dhaqaaqee fawaqata allahu ilaahay baa wuxuu u waqtiyeeyey macnaha ku soo xadiday arbacata ashhur afar bilood ninka afadiisa ka dhaarta liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur afar biloodun hala suga baa qur-aanku uu yihi afar bilood hala sugo arbacata ashhur ashhur dhaartu hadday tahay mid afar bilood ka yar falaysa biilaa ilaa ma aha macnaha ilaagii sharciga ahaa ma aha macnaha ilaagii qaadanaya axkaamta baabkan ma aha dhaar way tahay dabcan hadduu bil ka dhaarto laba ka dhaarto toban cisho ka dhaarto mar haddaanay afar bilood gaadhin ilaa maaha wuxuu uga jeedaa axkaamtan aanay qaadanayn wax la isku ashkateeye oo markaa isagii la yidhaahdo furo oo iyadii kafaara ay ka waajibto saas oo kale adigu nidaamka la mariyo ayaanu ahayn laakiin dee dhaaro weys kol hadduu ka dhaarto xaaskiisi inuu muddada dhammaystiro wuu heli karaa sida nebiguba bishii u dhammaystiray wuxuu heli karaayoo kale inaanu dhammaystirin be iyadii uu la dhaqmo wuxuu ka dhaartay uu yeelo kafaara gudka bixiyo kafaara gudka uu bixiyo labadaba uu leeyahy waxaa halkaa aad ka arkaysaa nidaamkeennan islaamku inuu yahay nidaamu alhadmi waalbinaa jaahiliyadiina wuu duminayaa nidaam wanaagsan oo fiican oo dabacsanna wuu dhisayaa oo islaam la idhaahdo oo sanadkii iyo labadii wuu dumiyey ilaa cidda tirsiguna sidaas u ahaaye gabadhu in marka la furo ama laga dhinto waxay ciddo tirsanaysay ila alxawl sanad bay ciddo tirsanaysay asayda sidays asaydana imika muddadeera kooban dumarku la garan sanad bay sidays tan iilahanina sanad iyo labu ahaa ilaahay waa kaa soo koobay marka afar bilood baa lagu soo koobay iilihii haddii kale falaysa biilaain axkaamtan qaadan maayo hadduu qofkii ka dhaartay inuu kafaara gud sameeyo iyo inuu sii wado labadaba uu leeyahy in kaana hunaaka cudru min alwadi fi zawji aw zawjati amarahu alxaakimu an yafiya bilisaanihi bian yaquula mataa qadarta cala alwa aw qadartu cala alwadi wadiq haddaa maalan qofkan ilaha marka afartii bilood la gaadho ee la yidhaahdo fuli bixii aad ka dhaarato ee liqaaga ama la kulanka xaaska ahaa hadduu dhaa dee cudurdaar cudurdaar baa jira cudurdaar baa jiro dee waan xanuunsanaya hadduu idhaahdo waxaa la odhan doonaa kolkaa ballan qaaduun oo saxeexuun marka u horeeye aada cudurdaarku kaa baxo inaad fulinayso saxeexaasunbaa laga qaada isagii allihii saasii baa markaa aada arkaysaa islaamku wuxuu uhiilinayaa dadka ducafada iyo maasida iyo qof walba xaqa uu leeyahay buu siinaya baabkaasi kaasuu ahaayo waxaynu ku dhex jirnaa lawaaxiqdii dalaaqa ama lawaaxiqdii nikaaxa baabka nikaaxa marka la sheego baabo badan baa jira oo ku lifaaqan lagu daba shaaro ama la dabageliyo oo kuwan aynu marayna ay ka mid yihiin oo meel mustaqila laguma sheega nidaamka qoyska oo baabka nikaaxa marka laga waramayo ayuunbaa kuwana lagu daba daraa ilaan iilahan iyo dihaarkan iyo nikaax lama idhaahdo oo iyagii guurba ma aha ee waa kala tag iyo furiin iyo wixii lamida laakiin halkan axkaamtii qoyska maadaama lagu soo ururinayay taasay noqotay in munaasab ahaan halkan lagu sheego baabu dihaar dihaarkiibaa halkana lagu sheegaya marka dihaarka muuqaalka uu leeyahy macnaha tacriif iyo tilmaam buu leeyahay xukunna wuu leeyahay xikmad axkaamtan loo jideeyeyna waa leeyahay dihaarki waaya farqi baana jira hunaaka farq qabla alislaam wa bacda alislaam macnaha dihaarku xukumkuu lahaa islaamka ka hor iyo kadib baa kala duwan marka la eego meesha lagaga hadlay ama xukunkiisa lagu sheegay qur-aanka xadiidka ijmaaca saddexdaba waa ku sugan yahay tilmaantiisa haddii aynu sheegno tacriifkii weeye tacriifkuna waxa weeye maa yaqtadii tasawuruhu tasawura almucarafi aw imtiyaazahu can hayri culamada fanniga mantiqa ka hadlaa tacriifka tilmaama marka tacriif waxaa loo yaqaanaa waa shayga marka la sheego wixii la sheegi lahaa uu macrifo noqonayo ayaa tacriif la ydhahaa waa waxa marka shay marka la tilmaamayo waxa lagu qayaxo ayaa tacriif la ydhaha marka hore luqa ahaan baa loo eegaa dabeedna sharci ahaan xagga luqa ahaan waa min adahri dahara dihaaran dahr dihaar dahri unbaa laga soo qaatay dhabar xagga sharcigana waxa weeye ninkii oo gabadhiisa ku idhaahdo anti calaya ka dahri ummi dhabarka hooyada oo kalaad iga ta muxuu dhabarka kala doonay jidhka meelo kale uugu shabihi waayo erey sidaa carabtu ay u isticmaali jireen baa ahayd hooyaday oo kale ad iga tahay siday dadka soomaalidu u yidhaahdaan ayay carabtuna u ama inantayadoo kale ad iga tahay ayay carabtuna u odhan jireen dhabarka hooyaday oo kale ad iga tahay macnaha siday hooyaday iga xaaraansantay galmadeedubaad adigana iga xaaraansantay ayay ka dhigan tilmaantiisu waa noocaa ereygaa marka uu ku dhawaaqo afadiisiiya u mehersan uu kula hadlo waxa loo yaqaanaa mudaahir baa la idhaaha waa mid dihaartamay erey waafaqsan oo af soomaaliya haynu u dhiibno ma hayno leanna waxaynu isticmaallaba maaha innaga saddexda iyo waxbay u dhiilaan saddexdii baad iga tiyaxasay dhacdaan ereyganna way isticmaalaan waa iska xaaraantinimayn innaga xaaraantaad iga tahay inantayadaad iga tahay waxa wa idhahdaa waxa culimadu ay markay halkaa marayaan tacriifkiisa ay xusaan hadduu xubnaheeda kale mid ku shabaho ka waran lugta hooyadeed aad iga tahay dhakada hooyadeed aad iga tahay ila hadalbadnaantu meel walba way la mari kartaa ama inantayadoo kale aad iga tahay ama edaday oo kale adigu maxaarimta kale mid kamid ah hadduu ku shabaho iyaduna waa dihaar bay noqonaysa hooyada waxba qeyb maaha qof kastoo maxramkiisa hadduu ku shabaho waa bihaar dhabarka xubin aan ahaynoo xubnaheeda kale hadduu ku shabahana dee xikmadii iska xaaraantinimaynta ahayd ee uu jeeday meeshii way maraysa dhabar buu sheegay hadduu dhaka sheegana waa la miduun iska xaaraantinimayntiibaa taalla meesha taasi waa tacriifkiisa iyo tilmaantiisa waaya xukumkiisa waa xaraam in sidaa loola dhaqmo gabadha lagula hadlo arrin aan bannaanayn oo shareecaddu ogolayn weeye sida ka muuqanaya aayaadka ilaahay uu kaga hadlay xukumka dihaarka oo ku sugan suuratu qad samic ama suuratu lmujaadala bilowgeeda ilaahay baa wuxuu uhi wainahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura waa xukunka inta inaga waafaqsan weeye wainahum layaquuluuna waxay odhanayaan kuwa dihaarka samaynaya munkaran min alqawl wax xun oo hadala wazuuran iyo dembi waxay ku dhawaaqayaan waa dembi iyo hadal xun ayuu lahay dembi lagu sheegaya adoo xaraam in inantayada agt hooyadeeda adagt edadeeda adagt maxramkiisa inuu ku shaba gabadhiisa waa xaraam wey xagga sunnahana inaanu banaanayn waxaa tilmaamaya xadiidka khawla bintu malik iyo xadiidu salama ibnu sakr axaadiidtana waxaa ka muuqanaya dariiqada noocana in gabadh loo furaa inaanay xalaal ahayn aynu ku arki doono baabka dihaarku farqi buu leeyahy islaamka ka hor iyo kadib berigii hore ee islaamka ka hor wuxuu ahaa dariiqada wax loo furaba markuu ninku gabadhiisa furayo sidanaa loo furi jirayda noocana siyaabaa loo furay kamid ahay sidaa daraaddeed ayaa gabadhan khawla la idhaahdaa markii ninkeedii uu ka dihaartamo ui dhabarka hooyadee oo kale adiga ayay usoo ashkatootay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaasay tidhi dhal iyadoo nebiga la hadlaysa ninkeedii ka cabanaysa doonaysa in reerka la isku celiyo waa islaan gaariyahoo wanaagsanoo reerka dhismihiisay jecesha marka way u kitaab hala ii kitaab furabay leedahay iyadii baa soo dacwootay markaa waxay leedahay ninkani caruur badan baan u dhalay caruurtaasi jidhkaygii waa silcisa dhallinyaronimadaydii buu dhameeyey maalkaygii wuu dhameeyey anigu isagaan ku baxay bay leedahay isagaa la ii tiriya aan ku baxay meel aan u kala tagno iyo wakti aanu kala tagno toona ma jiro markaa nebiguna wuxuu leeyahy dee baab aan kuu eega ma hayo leannahu sidii wax loo furi jiray baa kuu furay dee ninkani isna wuu soo taagan yahay iyana way soo taagan yahay ilaahay baa soo dejiyey qaybta u horeysa suurat lmujaadala qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allahi wallahu yasmacu taxaawurakuma ina allaha samiicun basiir ilaahay wuu maqlayaa islaanta kula doodaysa caaisha waxay leedahay cajaa-ib ilaahay baa khabiiraho wax walba ogsoon aqalkii aanu ku jirnay dhinaciisay fadhiday hadqoobaalka oy nebiga kula hadlaysa aniguna dhinaca kale unbaan buulka ku jiray hadalkaa birqi baan ku maqlayay iyagoo ay ag fadhiyaan ilaahayna wuxuu leeyay qad samica allahu qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha markaa inaan ilaahay waxba ka qarsoomayn baa cabs bay leedahay caisha markaasoo dabeetana halkaa ilaahay uu kaga hadlay dadka hadalkaa odhanaya inaanu hadalkoodu wanaagsanayn iyo xukunku waxa uu yahay marka uhoreysaba in lagu leeyahay addoon inuu xoreeyo hadduu addoon waayana laba bilood inuu soomayo hadduu labadaa bilood kari waayana in maxay lixdan miskiin uu dharginayo saddexdaasaa kafaara gudki uu noqonaya waa kafaaradii weyneyd wey waa waxa ka ratibmaya ka dhalanaya nataa'ijka dihaarka ka dhalanaya wey qofkii marka uu soo noqdo marka tacriifkiisu waa kaa xukunkiisuna waa kaas suuraddiisa marka lasii loo sii dhaandhaco waxa weeye qofkan waxaa laga doonayaa laba arrimood miduu markuu gabadhii ereygaa ku yidhaahdo ama waa inuu dalqadii ka dabageeyaa ama waa inuu iyadii la mucaamaloodaayo kafaara gudkii uu bixiyaa kafaara gudkan weliba weyn ee kii ilaha ka weyn isagu wuxuu kaga duwan yahay muddo laguma xadidayo ilaah buu muddu ahaa laakiin kan muddo laguma xadidayo waayo muu mudaynin muddo umuu samaynin والذينa يظاahiruuna min نisائiهim ثuma yacuuduuna لma qalوu fتaxriiru رaqabaة min qabli an yatamasا uma yacuuduuna bay aayaddu sheegaysa ninka intuu dihaar sameeyo gabadhii haddana iska haysta cawdku waa ku noqosho macnaha dib intuu kolkii hore ka dihaar sameeyo haddana iska sii haysta ila hadduu dihaarka iyo daraaqa israaciyo warku u dhammaan laha ee intuu dihaar sameeyo yihi dhabarka hooyadee baad iga tahay hadduu had iska sii ag joogo macnaheedu waa inuu xaas ahaan u haysta wey markaa kafaara gudkii ha bixiyo kafaara gudkii ha bixiyo kafaara gudkuna waa saddexdaa qaybood mar walbana qayd waxay aayaddu ka dhigaysaa min qabli an yatamaasa intaanay istaabanin ka hor intaanu u galmoonin ka hor waa inuu kafaara gudka bixiya waa inuu labada bilood sooma waa inuu addoonka xoreeya waa inuu lixdanka miskiin quudiyaa xukunku waa caynka waa nataa'ijka ka dhalanaya waa kii beri dambe cumar ibnu khadaab islaantanoo gabowday soo maray isagoo wafdi iyo safar ballaadhan hogaaminaya ama ama maaragtay adu safar unay ku jiraan islaantii baa cumar u gacan haadisayo kolkaasay ayuu ku soo dhawaado dhegta ayuu u saaray afka macnaa afkeediibuu ku dhaweeyey dhegtiisa mudday ku akhriyeyso dabeednaysa halkaasuu dhegaystayo kolkaasa asxaabtii baa canaanto waxay idhahdeen islaan cajiibsado halkan uu iska taagan baad dhegaysanaysaa maanta o dhan iyadoo colkii o dhami iyo madaxdii kusugaysay taagtaagan yihiin waar miskiin baa ka islaantan miyaa taqaanaabi ma islaan ilaahay dhegaystay buu cumar ka dhaqaajinayaa ilaahay baa dhegaystay qad samica allahu baa ilahay ilaahay baa maqlayay marka ilaahay baa dhegaystay san uga dhaqaajiyaa bui arrimahan aad miisaamaynoo islaamtan baanad macrifo ulahayn bal dadka iska hubsan bui wallaahi haddii ay maanta o dhan wanlabi lahay waan dhegaysan lahaa maan fadhiisteen bui ilaa inaan salaada idhaa iyar fasaxaan soo tukadee mooyaane waa cumar xakiim bu aha wacan ibni cabbaasi radia allahu canhuma ana rajula daahara min imraati nin baa xaaskiisii ka dhaartay dhaarta noocana iska xaaraantinimeeye undhe uma waqaca calayha wuu ku dul kufay waqaca calayha wuu ku dul dhacay waad garanaysaa adiguba faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wixii uu ka dhaartay wiila sameeye faqaala markaa wuxu uhi inii waqactu calayha xaaskii aan la kulmay qabla an ukafira anoon kafaaro gudanin intaanan kafaaro gudanin kafaaro diyaar baan u ahaa dhaartii baan sameeyey kafaaro gud baan diyaar u ahaa laakiin way iga muruxsatay markaasuu iga qarxay qaala wuxuu uhi falaa taqrabhaa ha u dhowaanin mar kale xataa tafcala jeerood samayso maa amaraka allahu wixii ilaahay uu ku faray tacaalaa kor noqoya bihi isaga wuxuu ilaahay ku faray oo maxay ah kafaaro gudkii war bal taa hore dhacday cafa allahu camaa salaf iska ilaaliyo iminkun dee kafaara gudka bixiyo wax kale garan mayne wax kaloo lagu sheegayaa ma jira kafaara gudki ilahay ku faray un bixi bu walxadiidu xasan sheekhu waxa uu halkan u sheegayaa kafaara gudka horta waa daruuri sida aayaddu qeydka ka dhigtayna intaan loo galmoonin xaasweyn kafaara gudka la bixiya waxa isweydiin leh hadduu qofku liqaagii iyo kulankii sameeyo isagoon weli kafaaro gudanin ma kafaaro kalea lagu sii leeyahy ma taymistuubaaba way labalaabmaysa maya hal kafaarun baa lagu leeyahy kafaaradii kafaaratu dihaarka ahaydun baa lagu leeyahy taasuu sheekhu usoo dhigay marka wadigii iyo galmadii waa ka xaraam wey xaraam bay noqotay kafir walaa tacud riwaayo kale waxay lahayd wuxuu ku yihi war bal kafaaro guda uno ha ku noqonin ha ku noqonin tashbiihu zawjati bilum waalbaaqi ulxiqa bihi bilqiyaas dihaarkuna waxa weeye ninkii xaaskiisii hooyadii ku shabaha laakiin maxaarimtii kalena waa looga qiyaas daruuri qiyaas musaawi ah maadaamay maxaarimta kalena la mid yihiin aayaddaana xalaasinimaysay ilaa uu kafaaro gurto inuu markaa galmad sameeyo saasuu sheegay xadiidkaa intaasaynu ka faaidaysanay wacan salamata bni sakrin radia allahu canhu qaala dakhala ramadaanu bisha ramadaan baa soo gashay buuri ninkaasi wuxuu yihi ramadaan baa soo gashay fakiftu waxaan cabsaday buuri an usiiba imra'atii inaan xaaskayga asiibo ama galmo iyo wax iga dhacaan fadaahartu minhaa markaasaan iska xaaraantinimeeyey oo i dhabarkii hooyada baan iga tay bal intaasi uni joojiso arabaha iyo waxaasina malaha arrinkoodu dee waxaas adiyo jeer waad arkaysaa oo jimaaca iyo way ku yar kanaayeen soomaalidu malababa dad iska saahide waaya ninkaasi wuxuu hi intaa yara rabadaantaaba igu adkaydba rabadaantiibaan dabeetana iska xaaraantinimeeyey bal inaan ka joogsado dhagax buu isaga dhigaya fankashafa lii waxa ii bidhaaday bu sidaa kumay joogsan arrinkiie shay-un minha wax yaroo iyadii ka mid a ayaa laylatan habeen ii bidhaamay ma lugteediibuu arkay ma dhakadeediibuu arkay ma dahabkeediibuu arkay meeshii islaamtii awoolida ii ahayde dee aanu iska agdhoweynn aqalka wada joogninba habeen habeenada ka mid a ayuunbaa wax ka muuqdeen bu wax iigu yeedhi kara inaan kulanno fa waqactu calaya markaasaan u galmooday markiiba nebigu u ashkatooday iimaankiisa ila qofka diraye faqaala lii rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu igu yidhi u yihi xarbir raqabatan war qoor xoree qoortana waa la helaya addoon waa la helaya waktiga faqultu waxaan ihi maa amliku ilaa raqabatii raqabadaydu maahaya raqabad kale meesha ma joogto hadalku soo afjarayaa raqabad kaloo bani aadam oo addoonaho anigu aan hayaa ma jiro taydan unbaadaan hayaa qaala markaa nabigu wuxu uhi fasum shahrayni mutataabicayni bal laba bilood oo isku xidhisan sidaa aayaddu ay sheegayso dee soon oo kafaara guda qultu waxaan i buuli ninkani waa nin codkar ah in asla abaar ka baxama maqasho waxaan idhi buuhi wahal asabtu miyaan ugu dhacay alladii asabtu wixii aan ugu dha ku dhacay ilaa min asiyaami soomun buu igu gaadhayba kii horeba halkii hore laiga raacayba soon bay hay markaygii horeba waxaan islaanta isaga xaaraantinimeyn isaga joojinayo waa inaanan rabadaan ka sabri karayn bishaa bal kii odlaba ka dhigtay kawar wahal asabtu aladii asabtu oo wixii aan ku dhacay miyaan ku dhacay ilaa min asiyaam liajli siyaam soomka daraadii baan arrintii horeba ugu dhacay dihaarkii hore waxaan u galay iyo wixii ka dambeeyeyna waa soonkaasi yaydaan isku fasilmin ma soon dambaad soo wadaa nabigu wuxuu arkay calayhi salaatu wasalaam inuu taagan yahay qaala wuxuu uhi acim haddaba waxaad quudisaa ood bixisaa faraqan min tamrin kolay timira sitiina miskiina lixdan miskiin kolay timira sii dabcan dee waa midkiiba maxaa ku jira miskiinkii maxaa ku fillaan kara timirta dee nusro balba dheh kiilowga malaba laga qararaya isaga nusrada rubucna ka bari adigu nuskiilaba ka yare ma nuskiilaba dhe ilaa soddon kiiloba u badibo kolay ay ku jiraan oo timirahun bal masaakiinta siibu acim faraqan min tamrin sitiina miskiina akhrajahu axmed waalarbaca ila nasaa-i wasaxaxahu ibnu khusayma wabnu ljaruud waalxadiidu saxiixu ligayri xasanadu markay ururaan dhowr xadiioo xasan ama dhowr dariiqo xasani mutaabaca iyo shawaahid lagu sameeyo shayga loo yaqaano fi cilmi isilaax bay isla gaari karaan xasanun saxiixun ligayri oo xasano uruuray wey culiaa qaarkoodna dee saxiixbaabay ka dhigeen lidaat sidaas u sheegay xadiidkaas waxyaabaha laga qaadanaya waxaa kamida dihaarku inuu xaraami oo aanu banaanayn ninkani wuxuu islahaa cibaadada u dadaal laakiin laba xaaraamood oo kala dambeeyu ku dhacay dihaarkii iyo ku dhicidii islaamka waxaa haboon qofku markuu dembi ku dhaco sidan asxaabtao kale inuu murugoodo xalkana raadiyo isagoo la xidhiidhaya ciddii macrifo iyo aqoon leh fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaynu ka faa'idaysanaynaa kafaara gudkani inuu muratab iyo oonu mukhayar ahayn oynu uga jeedno sidaa aayaddu u kala horraysiisay baa loo kala horraysiinayaa faman lam yastatic bay aayaddu leedahay qofka kari waaya addoonka ayaa soomka u guuraya ka soomka kari waaya ayaa u guuraya raashinka laakiin mukhayar ma aha oo xaq uma lihid inaad iminka laba shay un baynu haynaa addoon ma hayno laakiin soomkii iyo raashinkii unbaa la hayaa marka inaad iska wahsataad ka bilowda raashinka xaq uma lihid ee waa inuu qofku soomka kari waayo xadiidka waxaa ka muuqanaya oo aynu ka arkayno qofku haddii uu iska ijtihaado cilmi la-aan inuu khata iyo gaf dhex fadhiisanayo diintana uu isku adkaynaya walan yushaada diina axadun ilaa halaba qofku haddii uu iska ijtihaado isagoon aqoon lahayn waxa uu dhex fadhiisanaya waxaan la mahadinin sidaa daraaddeed bay u habboon tahay dadka dulaabul cilmiga ah ama weli aan cilmiga wax badani u dhaadhicin shakilaan inaana isqancinin hadduu qofku shakilaan isqanciyo isagoo wuxuu hayaano uu qaliil yaha wax badan shandada ugu jirin waxaa laga yaabaa inuu jaanjaamo oo lala afgaran waayo marka ninkan isagunbaa isqanciyo wuxuu hi wallaahi cibaadada u dadaalo dihaar isku dhag siiyo haddana islaantiiba xagga noqoto wixiiba way ku dhalacday waa kan isagiiba kharash garoobayba cibaadada dadaalna u lahaa lixdankii mis lixdanka miski rabadaan intuu ku soomi lahaa bay ka akaleen intaasi ka cuneen waayo waxaynu halkan ka faa'idaysanaynaa qofka wixii khariisada ku kicinaya inuu iska daayo wixii masalan fitno ku kicin karaa inuu iska ilaaliyo ama dumarka ajaanibta ah iyo eegmadooda iyo laku wixii ku kicin karaa inuu iska ilaaliyo ama wakti xurmo leh oo wakti cibaado ah hadduu ku jiro xaaskiisa wixii ku ilaalinaya soonaha khatartaa inaanu gelinba ila naftu waa daciifado hadduu man xaama xawla alxima yuushiku an yaqaca fiih qofka seeraha ka dhammaan waayo hareerihiisa ee xoolaha seeraha hareerihiisa daajiya xooluhu bartankunbay u geli waxaad arkaysaa islaamku macsiyada waxa la yidhaahdo wuxuu ku daweeyey ka hortag macsiyadu waa cudur markaa si aanay dadka uga dhicin ka hortag buu sameeyey oo kuwa aynu akhriyayno o dhami ay ka mid ahaayeen ka hortaggaasi hadduu qofku anfici waayo oo dabeedna uu macsiyadii bartanka ugu dhacana shay la yidhaahdo cuquuba oo edbin ah ayuu sharcigu saaray liyaduuqa wabaala amrih falka uu sameeyey si uu qaraarkiisa u dhadhamiyo waar waxama u xanaagkaas waar maxaa kuu geeyey markuu fadeexad iyo ile cuquubadiina waxay noqotaa mid badaniya iyo mid maaliya labada way noqotaa dhaqaalaha in laga ciqaabo seetan oo kale oo laga edbiyo iyo inay jidhka noqoto labadaba xaggaasaa laga maraya markaana waxaa kaloo halkan laga arkayaa ilaahay subxaana siduu addoommaha ugu naxariis kafaara gudkaasi baa lagu maydhaya kafaara marka la leeyahy waxaa la rajeynaya inuu ilaahay kaga asturuu kaga salabeeyo qofkani dembigii uu galay saa darteed baa bahalka maalka la ydhaahdo marna qofka wuu wasakhaynaya markuu xaaraan yahay marka uu xalaaliya uu ku kafaaro gutana ilaahay baa ku nadiifinaya waxaad arkaysaa sanaaxadda islaamka iyo macaankiisa iyo dabecsanaantiisa inay ka mid tahay shaygan la yidhaahdo addoommaha oo jirayeyba islaamka ka hor sida da aad ka arkaysa suuratu yuusuf iyo in la addoonsadayba nebi yuusuf oo addoonnimo loo iibsaday iyo qisada ku saabsan aajara oo nebi ismaaciil hooyadiiba ahayd adigu wuu jiray addoonsigu marka islaamkuna maadaama addoonsigu wax soo jiray u ahaa dadka muslimiinta ee la qabsadana ee dagaalada lagu qabsadana la addoonsanayo meesha kamuu saarin laakiin arrinkiisuu saxay u jiheeyey markaa qofka addoonka ah in la xoreeyaabuu islaamku u dhiiriyey siiba marka uu mumin yahay arrinta addoommaha wuu saxay islaamku waxaad arkaysaa oo kale had iyo jeer jaanis waloo la fidinayaba ama qof kastoo arrinkiisa la saxayaba islaamku in badan buu ku saxaa idcaam idcaamu lmasaakiin masaakiinta inuu qofkani waxsiiyo quudiyo oo kafaara gudkii ayaa lagu daray masaakiinta quudintoodii iyo miskiin xorayntii iyo waxaas oo dhan waxa ay yihiin bulshadii oo dhaqaale dhexdooda laga samaynayo gurma deg deg ah loo fidinayo masaakiinta masalada latiifka ah ee halkan aynu ka fahmaynaa waxa weeye ayaddu markan ay leedahay qofka kari waaya faman wladiina yudaahiruuna min nisaim uma yacuuduuna lima qaluu fataxriiru raqabati min qabli an yatamasa faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamasa faman lam yastatic faircaamu sitiina miskiina lixdan miskiin ha quudiyo qofka soomka kari waaya qofkeedaas la odhanayaa wuu kari waayey keedaase la odhanayaa wuu karaya maxaase karid noqon karaa halkan waxaynu arkaynaa ninkani wuxuu ka cawday uun itaal darro ma aha laakiin waa maxay nin xooga weeye oo waxaan wadaaba waa xoog uu leeyahay soo maa waxaa islaanta ku kicinaya ku abaabulaya waa xoog uu leeyahay dee itaal darra ninkii ma hayso laakiin waxa weeye maxaa la odhan jiray qofka hilibka iyo iska kari waaya hamuun bay ahayd ninkani hamuun buu leeyahay ama kamiin waxaad doonaysa dhaho naftii buu xejin laayahay oo la soo kacay marka taa laftigeeda in loo tixgelin karo karid la-aan inay yeelato fama lam yastadic inay soo geli karto haddii qofkii uu ka baqdo inaanu naftii hananayn oo lixdan kii bilood qofki waa qof dhallinyaro iyadii aad joogtayna waa dhallinyaro dee isku muruxsigoodii baan laga aamin ahayn ama inay macsiyo shuuqsadaanba oo habeenkiina ay wax sameeyeen maalintiina afka boorka uu marsado dhaa waan soomana oo wax isku mulaaqmaan mar haddii waxaa laga shakisan yahay istidaaca la-aanta odaygii kari waayey soomka iyo kan xoog daraaddii la kari la ee iyadii iska xejin lah in halkaa istidaaca la-aan iyo karid la-aan taa lafteedu ay noqonayso waa masale latiifa oo laga faa'iidaysanayo runtii xadiidka nebigu mu odhanin calayhi salaatu wasalaam war adiganoo xoog baad leedahay oo jimaaca baad u hamuumaysaaye jimaaca ha kaa jebiye soomkuye labada bilood soon mu odhanin waxaynu ka faaidaysanayna qofka damiirka lehe isagu dadaalaya xagga diin ahaan masalada marka la weydiiyo sharci ahaan jawaabtiisa in la qaadanayo waxaasi miyay jiraan haadiisi iyo madays in lagu xisaabtamayo hadduu wax qariyana da isagaa isu qaba ee qofka muftigii dembiga ma qabo ma kari karaysaa maya ma kari karayunbaa jawaabtiisu ay ahayd jawaabtiisu marka lasoo ururiyo ma kari karayaba ahayd marka muu sii faaqidinoo mu odhanin waad xoog weyn tahay war caafimaad qabtaa dhallinyaraad tahay soon waxba kumuu sii cadaabin ma kari karaysi sooma xaggaa uguur xagga idcaam oo masaa'ilka lataaifka ah laga faa'idaysanayo xadiidka weeye waaqiciga ah ee maaragta wax badan lagu sixi karo wallahu subxaana wa tacala aclam